muslimiinta aad bay isoo caawiyeen allaha barakeeyo maanta waxaan u diyaar garoohayaa un sidii ma aragtahay aan ku tegi lahaa istibaal oo maaragta caafimaadkayda aan maaragta ula tacaali lahaa waxaa laga soo jawaabay cabashada cabdiwahaab xareed xuseen oo wiil muddo ku xanuunsan magaalada dhadhaab kaasoo u baahnaa dhaqaale uu caafimaad iyo daaweyn ku raadsado wuxuuna bishii hore muslimiinta u soo jeediyey codsigan alaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay maanta inay iga danqadaan oo maaragtay ila qaybsadaan xanuunkan i hayo ani adduunka la joogo maanta hooyay aabana ma qabin musqushi waa dhigeeyaa walaalayaalow walaalow maxaa lilahay maxaan iga baahan yahay maanta maxaa lilahay garabmo balse gurmad wanaagsan ayaa loo sameeyey cabdiwahaab wuxuuna maanta muujiya dareen ka duwan kii hore oo aad u murugaysanaa maantana faraxsan waayo walaalaha muslimiinta dal iyo dibadba meeshay joogaan murugtii ila qaybsadeen sidii ii soo caawiyeen sidii ii taakuleeyeen sidii murugta maaragtay ila qaybsadeen aad baa uu mahad celinaya jazaaka allahu khayra wa jazaa ayaan leeyahay dhaqaale ka badan afar malyan oo lacagta dalka ayuu helay isagiiyo ehelkiisa ayaana ka mahad celiyey gargaarka wanaagsan ee loo sameeyey maalintaas aad baa u murugaysnaa adduunka oo dhan baa igu cagkarinaa meelaan ka bilaabo iyo meelaan u socdo ma kala garanayn xag ilaahay ma ogi ma aragtahay wax ka ma aragtahay aad baan u murugaysnaa marka maantana maanta laakiin aad baan u faraxsan yahay walaalaha muslimiinta meel kastoo joogaan aad baan u mahadnaqayaa waxaan ahay wiilkaas igara fadhiyo adeerkiis wiilkaas shalay markaan u imaanaya walbaxaar kurba weyn baa i haysay maanta kurbada waa iga dhacday alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay waxaan ka baryanaa inta islaamka kasoo qayb qaato horta inuu ilaahay barakeeyo annaka maanta meesha waxaan usoo fariisnay duco un duca mar baan baryootanay maantana duca inaan waxaa ayagana u mahad celinayaa walaalaha muslimiinta ee ka qayb qaatay waa ayagana u mahad celinaya lacag aad u fara badan runtii waanu u malaynayna maanta xanuunkiisa in wax looga qaban karo hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaro yaa loo helay dhanka kale qoys ay carruur ka xanuunsan yihiin oo dayac dhanka noloshana haysatay oo ku noola xerada qaxootiga iyo fatuu ayaa helay mucaawine iyo deeq ay ku farxaan dad rafaadsan baan ahayn gogol maana haysanin guri maana haysanin qorax baan fadhinay dhaxanta dabaysha habeenkii dhaxan bay cawrta la seexan waaya yay la seexan la'ayeen maantana guri bay haystaanay ku jiraan ilaahay baa mahad iskaleh musqushi waan haysanaa ilaahay mahad iskale ummadda inoo soo dirtay reerkan oo maalmo ka hor xilli subaxa aan la kulmay iyadoo carruurta oo habeenkaasi qaday ee subaxiina shahbigayso ay sokorta dariska u keeneen loo qaboojinayo ayay cabashadooda xilligaasi u soo bandhigeen sida tan oo bigayska saaka loo shushubay waa u dhab aniga saaka siigadan aan fadhiya waa idhab muslimiinta waxaan ka codsanayaa caalamka meel ay joogaanba waxaan ka codsanayaa inay ii kaalmeeyaan inay gogol ii gadaan inay guri ii dhisaan gogol ii gadaan ayaan u baahanahay
qadana kaba sii daran sariir ma haystaan sijaad ma haystaan sigaabay seexdaan waxay cunaan ma haystaan dhaxan waata in wax naloo qabtaan rabnaa ha yeeshee maanta carruurtu waxay ku qadaynayaan bariis iyo hilib guri musqul gogol dhar iyo gurmad kalena way heleen maalinkii meel bannaanaan fadhinay oqansax hoostiisa maantana guri baan ku jiraa ilaahay baa mahad iskale maxaan ku dhahay carruurtii baahnayd qureec haysanin embigays ku qaboojinhayay maanta qaday haystaan beriis hilib ku jira weeyaan waa beriis hilib ku jira maanta ku qadaynayaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ummaddii noo soo dirtee noo keentay baan mahad ka sheeganaynaa hadda gurigan baan ku jiraa muslimiinta ii dhistay alxamdulilah musqul baa la ii sameeyey alxamdulilah cuntadan baan maanta cunayaa maalintiina biyo madow oo maad garanaysaa bigays madow ayaan ciyaalka u shushubahayey marka maantana alxamdulilaahi maanta beriis iyo hilibban iyo maanta ciyaalkaiga siinhayaa guri qiimo badan baan ku jiraa oo gurigan baan ku jiraa oo lai dhisay musqushii baa lai sameeyey alxamdulilah muslimiinta ayaa taageeraha isiisay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sidoo kale dhafoorka carruurta iyo niyadda waalidka ayaa isbedelay waxayna galeen barwaaqo iyo dhereg kadib jawaabta muxsiniinta soomaaliyeed ee khayrka badan ilaahay baa mahad iskale maanta aad baan u fiicannahay waan soo ducaynaynaa ducada annadana allahayna siiyo oo aqbala ummadda waan usoo ducaynaynaa ilaahay mahad kale waan fiicannay maanta maalinkiina habeen baan joognay maantana iftiin baan joognaa dhaar baan joognaa ilaahay khayr hayna siiyo ummaddii noo soo dirtay lacagta khayr allaha siiyo ee la taageertay marka alxamdulilah maanta waan faraxsanahay alxamdulilah alxamdulilah ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay idamkiisa diintiinu ha waarto ilaahay idamkiisa irsaaqdiinu ha waarto ilaahay idamkiisa muwaafaqadiinu ha waarto maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab